Wasiir Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada iyo Maamulka Gobolka Howth ayaa hay'adda World Vision kala wareegay agab waxbarasho kaasi oo la gaarsiiyay magaalada Belgobodle ee xarunta gobolka Howth. Mid ka mid ah mas'uuliyiinta ka tirsan hay'adda World Vision ayaa ka warbixiyay agabkani la gaarsiiyay gobolka Howth.
runtii farxad weyn bay noo tahay maanta anagoo ku matalaya world vision inaanu soo gaarno belgobedle kadib markii uunu soo gaadhay codsi khuseeya waxyaabaha looga baahan yahay degmada waxaanu ku guulaysanay xaqiiqata iyadoo ay baahidu badan tahay oo codsiyo badan aynu soo gaadheen inaanu maanta soo gaadhsiino qalab isugu jira qalab xafiis qalab dugsiyeed oo ay isugu jiraan miisaantii iyo kuraastii iyo qalabka ciyaaraha runtii farxad weyn bay noo tahay markii ugu horreysay aanu nimaadnana may ahayn in badan baanu ka shaqaynay balogubadle iyo agagaarkeedaba maantana agabkan aanu keennay waxay ka timi uun baahi markaa taalay oo aanu isnidhi waxaad ku caawin kartaan inaad meeshii geysaan oo aad markaa maxay heeday waxqabadkiinna sii laba laabtaan waxaan ku rajaweynahna insha allah haddii ilaahay dhaahdo inaanay noqon qalabkan qalabkii u dambeeyey dhinaca kale maamulka magaalada balogubadle ee xarunta gobolka hood ayaa u mahad celiyay hay-adda world vision aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maanta baahida ay ka soo jawaabeen baahidii maalintii aan u soo bandhignay sidii deg deg ahayd ay uga soo jawaabeen baahidaas uga jirtay xafiisyada waxbarashada iyo qaybaheeda kala duwan hay-adda welfishan qalabka gobolka ugu soo deeqday iyo ciddii kale ka qayb qaadatayba aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa mahadsantihiin baanu leenahay shukran agabkan ayaa isugu jira dhar kuraas qalab xafiiseed qalab waxbarasho mid ciyaaro kaasoo loogu talagalay xarunta waxbarashada magaalada belgobadle